alxamdulilahi rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal baabu shardi fi طalaaqi waxaa u baab yahay shardigii lagu xidhayay طalaaqa waa fasal waxoogay dheer oo arrimo fara badan uu kaga hadlayo oo in badan oo ka mida xataa minhaajkii uu ku dheer yahay oo iska fardiyaaduun culimmadu runtii ay qadareen badidooda ah waxau uhi sheekhu man saxa minhu طalaaqu qofka uu furiin ka ansaxo saxa minhu waxaa ka ansaxaya an yucalliqa طalaaqa طalaaqa inuu ku xidho calaa shardin shardi inuu ku xidhaa buu leeyihi waman qofka lam yasixa minhu طalaaqu طalaaqii aanu ka ansaxayninna lam yasixa kama ansaxayo an yucalliqa طalaaqa calaa shardin shardi inuu ku xidhaa wa idaa callaqa طalaaqa calaa shardin markuu ku xidho waqaca waa dhacayaa cinda wujuudi shardi shardigaa marka la helo agtiisa ayuu dhacayaa waxaa sheekhu uu ina siiyey qaacida qaacidaasi waxay tahay qofkii furiin ka ansaxaya wax furi karaa ee dee qof isagu wax qabo oo qaangaadhah oo caqli lah oo aan la qasbin saxa minhu an yucalliqa talaaqa calaa shardin waxaa ansaxaya inuu talaaqiiyo furiinkii ku xidho shardi inuu ku xidho oo idhaahdo ama zaman ha ku xidho ama ficil ha ku xidho ilaa wakhtigaasi markuu yimaado waad furantay ama waxaasi ahay noqdaan waad furantay ama waxaa haddaad samayso waad furantay ama waxaa haddaad saman weydo waad furan tahay mar haddii biduuni tacliiqin inuu fura ay u bannaan tahay inuu tacliiq ku sameeyaana waa bannaan yahay kii aanay ka ansaxaynin furiin aanu ka ansaxaynin ee sida kii wadlaa iyo dee kii yaraa iyo dadkii noocaas ahaa kama ansaxayo inuu shardi ku xidhaana kama ansaxayo biduuni shardin inuu fura haddaanay ka ansaxaynin inuu shardi ku xidhaana kama ansaxayso masalada qaacidada waxay ka soo reebayaa asnawi laba masalo waa midda koowaade wakiilka loo wakiisho furiin wuu ka ansaxaa طalaaq munajasay wuu ka ansaxaa laakiin tacliiq kama ansaxo oo ma tacliiqin karo masaladaa markaa way ka soo rabeene wuxuu le wa buطlaanu tacliiqi طalaaqi min alwakiili wa insaxa minhu tanjiizu yacni طalaaq munajasahoo la jaray haba ka ansaxee laakiin tacliiq inuu sameeyo wakiilku ayada waa baatilo waxba kama jiraan masalada labaadna wasixatuhu min alcabdi fi طalqati اhaaliثa wain lam yasixa tanjiisuha minhu masalasada minhaajkaba ku maraynay hadduu addoon yidhaahdo haddaan xoroobo ama haddii aad meeshaa gasho waxaad furantay saddex dalqadood dee waxaanu lahaa intaanu addoonka yahay laba dalqadood markaa way dhacaysaayo dalqadaas saddexaadna way dhici hadduu xoroobo ama intuu xoroobay dabadii ay markaa daartii gasho taana markaa way ka soo reebeen wuxuu haddaba sheekhu uhi waidaa callaqa طalaaqa calaa shardin markuu ku xidho waqaca cinda wujuudi shardi shardigaa marka la helo ayuunbuu dhacaya wuxuu yidhi waxaa haddaad samaysa waad furan tahay dee wixii markay samaysaa bay furmaysaa waxaa haddaad samayn weydo kadaalika haddii waxaa saa noqdo haddii wakhtigaasi yimaado oo dee qoysnimadii iyo xaasimadii la sii jirto intaan la helin ma dhacayo haddii shardigani markaa wax dee wujuudkiisu uu markaa la heli karayo oo wujuudkiisu uu suurtagel yahay uu yahay intaan la helin ma dhacayo waxaanay markaa u daliishadeen ama u weheshadeen almu'minuuna cinda shuruudihim mu'miniintu shuruuddooda agtooda ayay ahaadeenoo wixii ay shardisaan ayay markay ku xidhayeen cidqigana way uga qiyaaseenoo dalaaqa iyo cidqigu waa isku dhow yihiin cidqigana markaa in la tacliiqiyo ayaa bannaanoo masele addoonkii uu yidhaahdo marka aada xorowdo marka aad dhinto xor ayaa tahay taas ayaa ku bannaanayd haddaba jumhuurtu ama yacni afarta madhaboodba tacliiqa ma kala qaadaan ama xafi iyo manci iyo taxqiiqulaba midku doonaba ha ahaado hadduu tacliiqaaba sameeyo walow haba doonayo inuu wax kaga joojiyo ama inuu wax ku xambaaro amaba inuu masalan wax ku xaqiijiyo sida dhaartoo kale taa uga jeedaa iyaga furiinkaasi marka arrinkaa la helo ama waxaa la waayo inuu dhacayaabay qabaan halka qoryo kale ay qabaan haddii aanu furiin looga jeedin laakiin mase haddii aad baxdo haddaad waxaa samayn weydo wuxuuga jee hadduu waxaa saa noqon waayo waad iga furantay wuxuu furiin ugama jeeda wuxuu uga jeedaa un waxa inuu ku xambaaro ama waxa inuu ka joojiyo ama inuu waxaa ku xaqiijiyo ayagu dhaar ayay markaa ka dhigaanoo kafaaratulyamiin buu qofku bixiyaa man saxa minhu talaaquku ka ansaxo saxa minhu waxaa ka ansaxaya an yucalliqa talaaqa calaa shardin inuu ku xidho waman lam yasixa minhu talaaqu kaanu ka ansaxaynin lam yasixa ka ansixi maayo an yucalliqa talaaqa calaa shardin inuu ku xidho waidaa callaqa talaaqa calaa shardin inuu ku xidho waqaca waa dhacayaa furiigii cinda wujuudi shardi shardigaa marka la helo agtiisa ayuu dhacayaa wain qaala hadduu idhaha liimra'ati haweenadiisii walxaa lahaa sunnatun wa bidcatu fi talaaqi ay ugu sugnaatay anti taaliqun lisunna ayaad furan tahay taluqad fii xaali sunna ayay furmi wain qaala hadduu idhaha anti taaliqun lilbidca ow talaaqa alxaraji demmiga furiinkiisii waad furan tahay taluqad fii xaali lbidca xilliga bidcada ayay furmaysaa wain qaala hadduu yidhahdo anti taaliqu waad furantay axsana talaaqi kii ugu fiicnaa wacdalow kiisa markaa ugu toosan waatamow kiisa ugu dhammaystiran taluqad lisunnati ayay ku furmi ilaa an yawiya inuu niyeeyo maa fiihi takhliidun calayhi waxaad kaynaysaa oo ugu suganta inuu niyeeyo mooyaane wain qaala hadduu yidhahdo anti taaliqun asmaja talaaqi dalaakiisa ugu xun wa aqbaxahu kiisa ugu foolxun taluqad lilbidcati bay ku furmi ilaa an yawiya inuu niyeeyo maa fiihi takhliidun calayhi adkayni waxay ugu sugan tahay inuu niyeeyo mooyaane wuxuuhi sheekhu waa taynu furiinka dumarka saddex u soo kala qaadnay talaaqu sunna iyo talaaqu lbidca iyo midaan labada midnaba ahayn saddexaa waa taynu usoo kala qaadnay dumarka markaa qaarkood ayaa furiinkoodu bidcana noqdaa sunnana noqdaa macnaha dumarka ay ninka ay sarkeen ee weliba dumara caadadana helo ah ee mid yaroo aan caadadii gaadhin aan ahayn mid weynoo sunnagoysana aan ahayn dee xilli furiinkeedu sunno ayuu noqdaa mid bannaan buu noqdaa waa marka dee ama uur muuqda ay leedahay ama duhri aanay isku arkin ay ku jirto marna bidca ayuu noqdayo midaan bannaanaynoo waa marka ay caado ku jirto ama duhri ay isku arkeen ay ku jirto haddaba haweeney ayuu ku yidhi uqabay oo sunno iyo bidcaba fi talaaqi leh macnaha gabadh dee aan yarayn mid weynoo sunnagoysaan aan ahayn oo talaaqeedu marna sunno noqon karo marna bidco noqon kara wuxuu ku yihi anti taaliqun lisunna talaaqii sunnaha ayaad furan tahay taluqad filxaa fii xaali sunna xilliga sunnaha ayay furmioo hadday xadda xaaladdaa ku sifaysan tahay oo masalan ay ku jirto duhri aanay isku arkin amaba uur muuqda ayay leedahay taluqad way furmaysaa haddii kale marka ay ku sifowdo sunnaha ay haddii caado laga caadey ay ka baxdo haddii markaa duhri ay isku arkeen ay ku jirto uurkeedu muuqdo markaasay furmi hadduu yidhahdo anti taaliqun lilbidca ayaad furan tahay ow talaaq alxaraji ama talaaqii dembiga ahaabad furan tahay taluqad fii xaali lbidca xilliga bidcada ayay furmi oo dee xilliga markaas ay caadada leedahaya ama xilliga duhri ay isku arkeena daruqad fii xaali bidca oo hadday xaaladda hadda ku sifaysan tahay hadday furmi haddii kale hadda furmi maysee marka ay dhiigga aragto ayay markaa furmi haddii uu yidhaahdo anti taaliqun axsana talaaq furiinkii ugu wanaagsanaabad furan tahay wacdalow kii markaa ugu toosnaabaad furan tahay waatamow kii ugu dhammayska tirnaabaad ayaad furan tahay daruqan lisunna talaaqii sunnaha bay furmaysaa sifaatulmadxi sifooyinka ammaantoo dhan hadduu ku sifeeyo furiinkana waa la mid liannahu dalaaqa sunnaha ayaa sifooyinkaa ku sifaysan allahuma inuu niyeeyo bay yidhaahdeen wax takliid iyo adkaynisa ugu sugan tahay mooyaane oo masalan waxa adkaynta ugu sugan tahay waa maxay hadda ayaa xaalulbidcay haweeneedu ku sugan tahay oo mase caado kale ayay leedahay waxaanu doonayaa hadda in furiinkeedu dhaco wanaagganuu ku sifaynayaana iyo toosnaanta iyo dhammaystiraankana iyada ayaa mid dabeecad xun iyo dhaqan xuna markaasaa wuxuu doonayaa dee dabeecadxuna dhaqanxumeeda inuu ka fakado saa daraaddeed buu kii ugu fiicnaa iyo kii ugu toosnaa iyo kii ugu cadaalad badnaa ku sameeyey marka hadday xaaladdaa ku sugantayna hadda ayuu dhacayaa haddii uu yidhaahdo anti taaliqun asmaja alaaqi alaaqkii ugu xumaa markaa samuja waxaa la yidhaahdaa waa qubxiga iyo xumaanta markaa asmaja alaaqi waa aqbaxa waa isku cadfu tafsiiro waa furiinkii ugu xumaan weeye taluqa dilbidca bidcada ayay u furmaysaa sifaadka damiga oo cayd oo dhan hadduu ku sifeeyana xilliga ay bidcada ku sugan tahay ayuu furmayaa ilaa an yawiya maa fiihi takliidun calayhi inuu niyeeyo wax takliid iyo adkayni ugu sugan tahay isaga korkiisa inuu niyeeyo mooyaane oo masalan waxay ku sugan tahay xaalu sunna waxaanu doonayaa hadda inuu dhaco qubxiganuu ku sifaynayaana gabadha ayaa gabadh toosana oo markaa furiinkeeda ayaa xun saa daraaddeed buu markaa xumaan ugu tilmaamaya laakiin hadda ayuu doonayaa inuu dhaco arrin isaga ku adaga taana markaa hadda ayuu dhacayaa way qaala limra'ati hadduu ku yidhaahdo walxaa lahaa sunnatu wa bidca fi talaaq sunno iyo bidcaba talaaqeedu leeyahay anti taaliqu lisunna iyo furantay taluqad fii xaali sunna bay furmi wain qaala hadduu yidhaahdo anti taaliqu lilbidca waad furantay ow talaaqa alxaraji ama alaaqii markaas dembiga ahaa taluqad fii xaali lbidca ayay furmi wain qaala hadduu yidha anti taaliqun axsana talaaqi talaaqkii ugu wanaagsanaa wacdalahu kiisa ugu toosan waatamahu kiisa ugu dhammayska tiran taluqa lisunna ayay furmaysaa ilaa an yawiya inuu niyeeyo maa fiihi taqliidun calayhi wax adkaynaysaa ugu sugan tahay inuu niyeeyo mooyaane wain qaala hadduu yidhahdo anti taaliqun waad furantay asmaja talaaqi talaaqkiisii ugu xumaa wa aqbaxa uu kiisii ugu qabiixsanaa taluqa lilbidca ayay furmaysaa ilaa an yawiya inuu niyeeyo maa fiihi taqliidun calayhi adkayni waxay saa ugu sugan tahay inuu niyeeyo mooyaane wain qaala hadduu yidhahdaa anti taaliqu halaada baad furan tahay oo bacduhunna lisunna wa bacduhunna lilbidca taluqa talqatayni bay fi lxaali furmaysaa fa idaa xasalat fi lxaalati luqraa markay xasishana waqacat ihaalidatu tasliixaad ayaa dhacaysaa ee fain iddacaa hadduu sheegto annahu araada dalqata fi lxaali inuula jeeday wa dalqatayni fi thaanii falmadhabu annahu yuqbalu waa la aqbali wa qiila waxaa laa yuqbalu lama aqbalayana waa la yidhi fi lxukmi xagga xukunka waxau sheekhu leeyahay hadduu haweenadiisii ku yidhaha saddex dalqadood baad furan tahay oo bar sunnaa yihiin badha bidca yihiin laba dalqadood hadda ayay furmaysaa xaaladda kale tay doodaba ha ku sugnaatee ama xaalal bidca kus ama xaalal sunna ha ku sugnaat mid ay doona ha ku sugnaatee hadda laba dalqadood baa dhici xaaladda kale tanay ku sugantahe laba dalqadood kudhici ma xaaladda kale markay gaadhana dalqadda saddexaad ayaa dhacaysaa leannoo shayga mar haddii loo tiiriyo laba jiho loo tiiriyo bacdi ahaanna lafdi bacdia loogu tiiriyo waa la simayaa haddii haddaba uu yidhaahdo waxaan u jeeday dalqadi hadda inay dhacdo laba dalqadoodna ay xaaladda dama dhacaan waa laga aqbali buu leeyaho bacdigu in yar iyo in fara badanba waa ku dhacaa qilo wuxuu leeyahay laa yuqbalu fi lxukmi lama aqbalayo leannahu dalqad hadda degdegi lahayd ayuu dibdhigayaa markaa laga aqbali maayo ayuu kaasi leeyahay wain qaala hadduu yidhaha anti taaliqun halaaan baad furantay bacduhunna lisunna wa bacduhunna lilbidca taluqa dalqatayni bay fi lxaali furmaysaa fa idaa xasalat fi lxaalati alukhraa markay xasishana waqacat ihaalidata saddexaad ayaa dhacaysaa ee fain araa fain iddacaa hadduu sheegto annahu araada dalqatan fi lxaali dalqad haddaa inuu u jeedo wdalqatayni fi thaanii falmadhabu annahu yuqbalu waa la aqbalayaa waqiila waxa laa yuqbalu fi lxukmi lama aqbalayo fi lxukmi lama aqbalayana macnaheedu waxa weeye wayudayan yacni si hor allana waa laysu dayn wain qaala hadduu yidhi anti taaliqun fii kulli qur'in duhri kasta dalqatu baad furan tahay fii kulli qurin dalqa baad furan tahay taluqad fii kulli duhrin dalqa ayay furmaysaa waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhahdo anti taaliqun fii kulli qur'in dalqa quri iyo durqi duhri kasta oo ku soo mara hal dalqa ayaad furan tahay buu idhi gabadhana waa ruux dumaroo is arkeen waana min dawaati laqraayo waa dumarkii caadada heli jiray taluqaas fii kulli duhrin dalqa duhri kasta iyo mar kastoo markaa caada ay ka maydhataba dalqada ayaa furmaysaa xaydka markaa dhexdiisa ma furmayso waayo aqraamarka shaaficiya waxay yidhaahdaan waa adhaarta saynu markaa minhaajkiyo cumdaaba aynu ku aragnay iyo kutubtii kale usuulka aydba wain qaala hadduu idha anti taaliqun waad furantahay fii kulli qur'in dalqa taluqaas fii kulli duurin dalqa ayay furmaysaa wain kaanad xaamilan hadday tahay mid uur leh lam tadluq ma furmaysa fii xaali lxamli agara min dalqa xaadad cala alxamli ku xaydaya ow lam taxid kumay xaydina hal dalqa wax ka badan ma furmayso wuxuu sheekhu leeyahay haweenaydan uu yidhi anti taaliqun fii kulli qur'in dalqa uu yidhi hadday uur leedahay lam tadluq fii xaali lxamli xilligaa xamliga ay ku sugan tahay ma furmayso agara min dalqa dalqa wax ka badan ma furmayso ama intanay cadada leedahay intanay uurka leedahay ha xayda ama ya xaydinba oo haddii ay markay xaydin ku arkayso imkaana xayd maaha ama aanay aragba dee waxeedaasoo dhami waa quri keliya haddii ay dhiiggii aragto imkaana waa xaydna oo intii duurigii ka hor marka ay mushana ayana waa quri keliya uun wain kaana xaamilan hadday u leedahay lam tadluq ma furmaysa fii xaali lxamli agara wax ka badan min dalqatin xaadad calaa xamli ku xaydaya ow lam taxid kumay xaydinaa wain qaala hadduu yidhahda inxidti haddii aad caadadii hesho fa anti taaliq waad furantahay taluqad waxay ku furmaysaa biru'yati dami ayay ku furmaysaa wain qaala hadduu yidhahda inxidti xaydatan haddii aad xaydo fa anti taaliqun lam tadluq ma furmaysa xataa taxiida wa tadhura ilaa ay caadadii hesho oo markaa welibana ay ka daahiroobayso ee wain qaala hadduu ilaahay inxidti haddii aad markaa caada hesho fa daratuki tii lagula qabay taariqu waa furan tahay oo faqaalay tira xidtu waan xaydo fakadabaha uu ku beeniyo falqowlu qowluhu weeye walaa tadluqu daratu taa lala qabaana ma furmayso haddii uu yidhaahdo buuli sheekhu inxidti fa anti taariqun haddii aad haweenaya caadadii hesho waad furan tahay buuli daruqad biru'yati dam aragtida u horraysay dhiigga aragto wakhtigii weliba dhiiggana dee ay caadi ahaan markaa xilligii dhiigu ka iman jirayna ay gaadhay oo zimaa zaman imkaanil xaydna ay ku jirto mar alla markay dhiigga aragto ayay furmaysaa leanna waxaa daahira markaa dhiiggaasi inuu damul xayd yahay sidaa daraaddeed ayay dee salaaddii uga tegaysaa soomkii uga tegaysaayo ninkeedii mucaamaladiisii markaas loo joojinayaa qiil baa wuxuu leeyahay maya ee dhiigga u horreeyay aragto kuma helayso leannu damulfasaad ayuu markaa noqon karaa haddii uuse yidhaahdo inxidti xaydatan inxidti umay ahayd taasi laakiin xaydatan buu hadda raaciyey fa anti taaliqun buu ihi waad furan tahay lam tadluq xataa taxiida wa tadhur ilaa ay xaydo ay daahirowdo yacni ma furmayso le'annahu wuxuu ku xidhay furiinkii xayd dhamaystiran dee xayd dhamaystiranna markuu yimaado dhammaado duhrigii kale la gaadho ayuunbuu jirayaa wain qaala hadduu yidhaahdo inxidi haddaad xaydo faanti taaliqun taluqad biru'yati dam bay ku furmaysaa wain qaala hadduu yidhahdo inxidti xaydatan faanti taaliqun lam tadluq maxa furmaysa xataa taxiida wa tadhur masalada kale waxau yidhi haddii oo yidhaahdo xataa taxida wa tadhur fain qaala xifda hadday tiraadaba waan xayduu ku beeniyo falqowlu qowlahaa maca yemiiniha ayaduunbaa loodhan ku dhaaro leannu xaydkeeda iyada ayaa og yacnii inuu markhaati u soo taagaana waa adag tahay istaxada ayuuna horaadoo xataa dhigigarko markaa iyadunbaa la weydiinaya fain qaala tira xiftu wa kadabaha waan xayduu ku beeniye falqowlu qowlaha wey maca yemiinihaa dhaarteeda lala qabo hadduuse yidhaahdo haddaad xaydo ta lagula qabaa way furan tahay deetana ay tidhaahda waan xaydu isagiina ku beeniyu idhahda maya falqowlu qowluhu isaga ayuunbaa loodhan ku dhaaro walaa tadluqu darratu taa kalena ma furmayso waayo hadalkeedii tan hadalkeeda dhaarla'aan lama aqbali karo haddii la dhaariyana dee dhaarteedani cid kale oo aan markaa iyaga wuxuuna dhexeeya aan xidhiir la lahayn bay saabaynaysaa qofkana laguma xukmiyo dhaar cid kale ay martay laguma xukmiyo wain qaala hadduu idhaha inxidti fataratuki taaliqu waa furan tahay oo faqaala ay tiraa xidtu waan xaydo fakadabaha uu ku beeniyo falqowlu qowluhu weeye walaa tadluqu daratu taa lala qabaana ma furmayso wain qaala limra'atayni waa fasalkane ma hadduu yidhaahdoun waxaana cid odhan doonta iyo inay dhici doonto ma garanayno aadna waa u dheeryahay weliba masaa'il badanoo minaajki uu ku dheeryahay uu dheeryahay baa markaa ku jira wain qaala limra'atayni hadduu laba dumara ku yidhahdeen xidtumaa fa antumaa taaliqataani waa furantiin lam tadluq waaxidatu minhumaa ma furmaysa xataa taxiida ee fain qaalataa haddaynaan xidna oo fa sadaqahumaa u rumeeyo taluqataa waa furmayaan wain kadabahumaa hadduu beniye lam tadluq waaxidatu minhumaa mid labadooda ka mid ahi ma furmayso ee wain sadaqa ixdaahumaa midoo hadduu rumeeyo wakadaba lukhraa tii kalena uu ku beeniyo taluqati lmukadabatu taa lagu beeniyey way furmi walam tadluq ilmusadaqatu taa loo rumeeyey ma furmaysa iyadu ee wain qaala hadduu yidhaahdo inxidtumaa xaydatan fa antumaa taaliqataani waa furandiin lam yatacallaq bihimaa talaaqun dalaaq markaas ee ku tacalluqi maayo waqiila waxaa la yidhi idaa xadlataa taluqataa waa furmayaan dhigu laba haweenay buu lahaa dabeedna wuxuu lehy haddii axaydaan fa antumaa taaliqataan labadiinu waa furantihiin midkood ma furmaysa ilaa labadoodaba caadadii ay wada helaan le'annoo mid kasta waxaa furinkeedu ku xidhan yahay inay labadoodani markaa wada xaydaan ama mara wada amaha kala dambeeyaan hadday yidhaahdaan waa xaydnoo caadadii waa helo u rumeeye isna taluqataa waa furmayaa labadoodii oo dee wuxuu markaa qirsan yahay shardigii uu ku xidhay inuu xasilay ama xaqiiqoobay hadduu ku beeniyuu idhaahdo waxba kama jiraanna midkoodaba ma furmaysooo dee shardigii lagu xidhay furinkooda ayaan markaa xaqiiqoobin haddii haddaba midkood u rumeeyo oo idhaahdo tani iyadu wakhtigeedu waa gaadhe tanaanu gaadhin oo midna uu ku beeniyo taluqat ilmukadaba tan lagu beeniyey waa furmaysaa walam tatluq ilmusadaqa ta loo rumeeyey se furmi mayso ta loo rumeeyey hortuu ta lagu eeg markay weliba dhaarata weeye tan lagu beeniyey waa la dhaarin markaa tan lagu beeniyey waxay u furmaysaa labadii shardi ayaa iyada la helay oo tii kale inay xaydlay dee isaga u rumeeyey iyadu inay xaydlana markay ku dhaarato ayana waa sugmaysaa markaa labadii shardi waa laga helay laakiin tan loo rumeeyey ayada xaydkii ta kale ayaan markaa ayada sugmin oo waa ka dee isagii beeninaya iyadu haba dhaarato dhaarteedu ayada ha u sugtee isagii mar hadduu beeninaya ma sugmin markaa taasi iyadu ma furmayso macnaha waxaanu hadduu midkoodu rumeeye midkoodda ku beeniyo tan lagu beeniyey iyadu waa furmaysaa laakiin ta u rumeeye ma furmayso tan lagu beeniyey weliba markay dhaartaabay furmaysaayoo iyada labadii shardiba waa laga helay oo tii markaa kale ee lala qabay inay markaa xaydkeedii dee isagaa u rumeeyey oo halkaa wuu ogolye iyada xaydkeediina dhaarteedu ku sugnaado iyada tan lagu beeniyey saasay ku furmaysaa tan loo rumeeyey iyada ma furmayso oo dee saaxiibadeeda kale xaydkeedii ayaan sugmin oo isagii baa beeninaya isagii ayaa beeninaya ayada dhaarteeda ayuu ku sugnay dhaarta iyadu dhaaratay keedii ku sugmaynaa tan kale waxba ku sugmi maayo haddayuu yidhaahdo inxidtumaa xaydatan faantumaa taaliqataani haddii a hal xayd xaydaan labadiinuba waa furantiin lam yatacallaq bimaa talaaqun kuma tacalluqayo walo haba xaydaane leannu hadday xaydaan waa laba xayd bay noqonayaan mid qudha ma noqonayo oo waxay ka leeyihin xitba xaydatan hal xayd hadda xaydaa dee midda laba xayd bay xaydaneen hal xaydna may wada xaydin waxaa la yidhi xaadataa waqiila idaa xaadataa taluuqataa way furmayaan baa la yidhi leannahu istixaaladani waxay ka dhalatay hadal uu leeyahay oo xayd ah hadalkaa meesha waa laga saaraya tacliiqii ayuunbaa markaa soo hadhaya in xaydkooda mujarada markaa lagu xidhay fa yaqacu cinda wujuudihi marka deeta la helo waa dhacaya wain qaala limra'atayni hadduu laba haweenay oo uu qabay uu ku yidhaahdo inxidtumaa haddaa xaydlaan faantumaa taaliiqataani lam tadluq waaxidatu minhumaa ma furmayso xataa taxidaa ilaa ay xaydaan fain qaalataa haddaynaan xidnaa oo fasadaqahumaa u rumayo daluqataa waa furmayaan wain kadabahumaa hadduu ku beeniyana lam tadluq waaxidatu minhumaa ma furmayso wain sadaqa ixdaahumaa middood hadduu rumeeyo daahumaa axadahumaa ixdaahumaa weeye midkood wakadaba lukhraata kalena uu ku beeniyo taluqat ilmukadaba taa lagu beeniyey waa furmaysa walam tadluq ilmusadaqa taa loo rumeeyey laakiin iyadu ma furmayso wain qaala hadduu yidhaahdo inxidtumaa haddaa xaydaan xaydatan fa antumaa taaliqataani waa furantihiin lam yatacalaq bihimaa talaaqun ku tacalluqi maayo waqiila waxaa la idaa xadataa taluuqataa waa furmayaan wain qaala hadduu yidhaahdo liarbaci niswatin afar dumara hadduu yidhaahdo ow qabuudhi ayatukunna tiinii xaadat xaydan fa sawaaxibaatuhaa saaxiibadeheedan kale laga qabata waaliqu waa furan yihiin faqulla waxay dhahen xidna waa xaydnay bal waa adeegeen fain sadaqahunna hadduu rumeeyo taluqad kullu waaxidata minhum minhunna ka midi alaaan bay furmi wain kadabahunna hadduu ku beeniyana lam tadluq waaxidatu minhumaa ma furmayso ee wain sadaqa waaxidatan mid hadduu rumeeyo taluqat ilmukadabaatu kuwa lagu beeniya dalqatan dalqatan ayay furmayaane wain sadaqa itnatayni laba hadduu rumeeyo taluqat kullu waaxidatin mid kastoo min almukadabatayni labada lagu beeniyey dalqatayni bay furmaysaa wa taluqat kullu waaxidatin min almusadaqatayni mid kastoo labadii loo rumeeyeyna dalqa bay furmi ee wain kadaba waaxidatan mid hadduu ku beeniyo taluqat ilmukadabatu alaaa bay furmi wa taluqat kullu waaxidatin min almusadaqaatina dalqatayni bay furmayaan wax laqsiya ayuu markaa sheekhu meesha keenay wuxuu yidhi haddii u le arbaci niswa ow qabay buu ku yihi ayatukunna xaadad fa sawaaxibaatuha taalib tii alliyaaliya tii caadada heshaa saaxiibadeeda kale waa furan yihiin saddexda kale waa furan yihiin dabeetana afartoodiiba waxay dhaheen xidna xidna waa xaydnay bay yidhahdeen hadduu markaa u rumeeyo ku waafaqo mid kastaa waxay furmaysaa saddex leanno mid kastaa xaydkeeda wuxuu uga yeelay sifa kuwa kale ay ku furmayaan mid walibana saddex saaxiibadood bay leedahay taa kale markay xaydda hal dalqay furantay ta kale markay hal dalqay furantay ta kale markay xaydda hal dalqay furantay saddex dalqadood bay furmi haddii uu ku beeniyo oo idhahdo waxba kama jiraan lam tadluq waaxidatu minhunna mid ka mida ma furmayso leanno mid kasta hadalkeeda ta kale loo aqbali maayo marka mar hadduu isagu beeniyey isaga ayuunbaa yacnii rumayntiisa la qaadanaye midina ma ka furmayso haddaba hadduu mid qura u rumeeyu idhahdo taasuba wakhtigeeda gaadhay idinka wakhtigiinna ma gaadhin kuwii kale mukadabaadka ahaa ee lagu beeniyey sadile saddexdii kale ayuu ku beeniyey midunbuu rumeeyey ayagu dalqatan dalqatan dalqadqalad bay rumaya furmayaanoo le'annao saddexda kale mid waliba waxay leedahay hal midoo xaydday oo tan loo rumeeye ah hal midoo loo rumeeyey oo tan ah ayaa xaydkeedu sugan yahay walam tadluq ilmusadaqa tan loo rumeeyey ayadu ma furmayso oo le'anno ayadoo ma sugnaanin mid xaydkeedii suganyah oo saddexdii kaleba xaydkeedii waa kan beeniyey wain sadaqa tnatayni laba hadduu rumeeyo oo idhaahdo heblaayo heblaayo wakhtigooda gaadhan oo xayday taluqat kullu waaxidatin min almukadabatayni dalqatayni haddii u rumeeyo laba waxay furmaysaa mid kasta oo labadan lagu beeniye yahay dalqatayni bay furmayaan le'anno mid kasta waxay leedahay laba saaxiiba labadii kale ee loo rumeeyo xaydkoodii sugnaaday markaa dalqadalqada laba dalqood bay furmayaan wa taluqat kullu waaxidati min almusadaqatayni labadan loo rumeeyey mid kastaana dalqabay ayay furmaysaa le'anno labadan kale waa lagu beeniyey labadooda loo rumeeyey mid waliba tan loo rumeeyey ee la socota xaydkeeda ayay hal dalqa ku furmaysaa wain kadaba waaxidatan mid keliya ayuu beeniyey oo i markaa saddexdii kalena wuu oggolaaday taluqat ilmukadabaatu alaaan tan hortuu lagu beeniyey saddex bay furmiyo dee saddexdii kalu xaydkoodii oggolaaday markaa mid walba markaa mid walbana xaydkaya dalaqad baa ku dhacaysaa wa taluqat kullu waaxida min almusadaqaati mid kasta oo kuwa loo rumeeyana dalqatayni labalaba dalqay rumaye ayay furmayaanoo dee saddexdooda mid waliba laba saaxiibadood loo rumeeyey bay leedahay markaa saasay labalaba dalqadood ay u furmayaan wa in qaala liarbaci niswa afar dumara hadduu ku yidhaahdo ayatu kunatin xaadad xaydafa sawaaxibaatuhaa tawaaliqu waa furan yihiin oo faqulnaa yidhahde xidnaa waa xidhnay bay yidhaahdeen xidnaa bal waa adeegee fain sadaqahunna hadduu rumeeyo taluqat kullu waaxidatin mid kastaa alaadan ayay furmaysaa xaydka mid kastoo saaxiibadeeda saddexdaa bay dalqad ku furmi wain kadabahunna hadduu beeniyo lam tadluq waaxidatu minhumaa ma furmayso ee wain sadaqa waaxidatan haddii uu miduu rumeeyo daluqat ilmukadabaatu kuwa lagu beeniye dalqatan dalqatan ayay furmaysaayo tan uu rumeeyey ayaa saddexda kalaba mid mid ku furmi walam tadluq ilmusadaqa tan loo rumeeye furmi maysooo ayau dee saaxiibadu oggolaaday caydkeedii ma jirto wain sadaqa sanatayni laba hadduu rumeeyo daluqat kullu waaxidatin min almukadabatayni labadan lagu beeniyey mid kastaa dalqatayni dalqatayni ayay furmaysaayo labadan uu rumeeyey bay min dalqa ku furmayaan wa daluqat kullu waaxidatin mid kastoo min almusadaqatayni labadan loo rumeeyey yahayna dalqatan bay furmioo dee saaxiibadeedan unbaa in xaydkeedii sugan yahay loo rumeeye taasubay dalqa ku furmaysaa wain kadaba waaxidatan mid hadduu beeniyo saddexda kalena ogolaado u rumeeyo taluqat ilmukadabatu tan lagu beeniye alaada bay furmioo dee saddexdeeda saaxiibadoodee uu ogolaaday ayaa dalqadalqa ku furmi wa taluqat kullu waaxidati min almusadaqaati kuwa loo rumeeyey mid kastoo ka midina dalqatayni bay furmaysaayo dee mid waliba waxaa u sugnaaday laba uu xaydkeedii ogolaaday ayada marka laga reebo wa in qaala hadduu yidhaahdo in kunti haddaad tahay xaa'ilan mid golmaranahoo aan uur lahayn faanti taaliqu waad furan tahay walam yakun istibra'aha qabla daalika intaa ka horreeya istibre iyo hubsasho kuma subaynin xaruma waduhaa xaaraan weynum la mucaamalooda xataa yastabri'aha ilaa uu ka hubsanaya bialaaati aqraa'in wa qiila bituhrin wa qiila bixaydatin ee fain baana hadduu caddada annaha xaa'ilun inay golmadhantay taluqat way furmi wax tusiba waxaanan loo xisaabin maa madaa min alaqraa'i wixii aqraadii tegey min alciddati ayaa loo xisaabin ee wain baana annaha kaanad xaamilan hadday caddaatay inay u rahayd xalla waduhaa ee fain kaana qad istabra'aha xalla waduhaa fi lxaali wa qiila waxaa layihi laa yaxilu xataa yasta'nifa ilaa inta uu ka bilaabayo alistibraa'a intuu ka bilaabayo ee wain qaala hadduu yidhahdo in kunti xaamilan fa anti taaliqun xaruma waduha xataa yastabri'aha waqiila waxaa la yukrahu waa la karaahiyeysaana waa layidhi waxau sheekhu leeyahay halkan labada nushadood ee tan suyuudiga sharaxiisa ee daarulfikri iyo tan ibnu rifca ee daarulkutub alcilmiya way isku khilaafsan yihiin tamaaman oo halkan hore wayn qaala in kunti xaamilan buu kan odhanayaa fa in baana annaha xaamilun ayuu odhanayaa laakiin markaa tacliilka eegta hadda waxaa ka saxan kan markaa suyuudiga ayaa ka saxanee xaa'ilan odhanaya waayo xaamilan dambe ayaa soo noqonaysaa oo aan markaa meel loo helaynin وtusiba ma mada min alaqrayn min alcidda wain baana anaha kaana xaamilan ayaa markaa soo noqonaysaa haddii uu yidhaahdo in kuntii xaamilan xaa'ilan haddaad tahay golmadhanaan uur lahayn faanti daaliq waad furan tahay walam yakun istibraaha qabla daalik intaa ka horre istibraac iyo hubsasho kuma samaynin xaruma waduhaa inuu markaa la mucaamilado waa xaran xataa istibraac ilaa uu hubsado ilaa uu hubsado inuu la mucaamaloodaa waa ka xaaraan leannu asalku waa cadamu lxamli inaan uur jirin ayaa asal ah markaa dee mar hadduu in kunta xaa'ilan dee waxaa dhici karta inaanay markaa uur lahaynoo lama mucaamaloon kara inay markaa aanay uur lahaynoo furantay baa dhici karta markaa lama mucaamaloon kara ilaa istibra uu ku sameeyo oo ogaada inay markaa dee xaa'ilta uurkii dhacay iyo inay uur leedahay oonu furayka dhicin muxuu ku istibraynaya bialaatat aqraa saddex qur'i saddex jeer intay daahir noqonayso hadday gabadh xoro tahay le'anno waa negaansho xaq ruux dumaroo xorahoo la qabo oo markaa ciddadii unbay shabbahaysaa bay yidhahdeen qiil wuxuu leeyahay bituhrin duhri qura ayuu ku ubsanayaayoo qasigu waa in la ogaado ilmagaleenkeeda inuu madhan yahay qur'i keliya laga ogaan maayo markaa ee laga siyaadin maayo xore markaa istibraeedana duhri keliya lagama korriyo duhri inuu noqdaabaa laga maarmaan qiila wuxuu leeyahy maya bixaydatin hal xaydniyano istibraahan waxaa looga jeedaa macrifatu baraa'at rixm ka baraa'at rixm lagu gartaana waa cado ciddadiina waa khilaafsan yahay haddaba hadduu u caddaado inay tahay istibrii markuu ku sameeyey annaha xaa'ilun inay tahay daluqad way furmaysaa haweenaydaasi hadday xaamilnimo u caddaato xaa'ilnimo u caddaato golmadhannimo u caddaato inaanay uur lahayn waxtusiba maa madaa min alaqraa'i min alcidda laga soo bilaabay xilligii uu hadalkaa yidhi aqraadii tagtayna ciddadii baa loo xisaabinaya talaaqu dee cidda tacliiq buu dhacayaa marka uu caddaado wixii ka dambeeyana markaa ciddadii baa loo xisaabinaya wain baana annaha kaanat xaamilan haddii ay caddaato xilligaa inay xaamilo ahayd oo xilligaa uur inay lahayd oo istibriib ay ku caddaatay oo masalan waxaa ilmaayay lix bilood wax ka yar xilligaa uu dhaartay lix bilood wax ka yar bay ku umushay xilligaa inay uur lahayd baa markaa inoo caddaatay xalla waduhaa wadigeedu waa xalaaloo dee markaa xaa'ilkii uu furaya wuxuu yidhi haddaad golmadhan tahay waad furan tahay tii way ka baxsato golmadhan may noqon xaamilay noqotay xalla watuhaa leanna waxaa qaba talaaqii inaanu dhicin oo shardigiisi aan la helin haddaba hadduu qad hore istibre ugu sameeyey xalla watuhaa fi lxaali bayda hadda waa la mucaamaloon kara qiila wuxuu leeya laa yaxilu xataa yasta'nifa alistibraa ilaa uu istibre markaa bilaabo lama markaa mucaamaloon karayo ayay leeyihiin ixtiyaad ahaan wa qiila yukro kaasi waa mid wain qaala hadduu yidhaahdo in kuntii xaamilan faanti taaliqun haddaad uur leedahay waad furan tahayna xaruma watuha xataa yastabri aha waxaa ka xaaraana inuu la mucaamalo ilaa uu sibre iskaga sameeyo leanna waxaa dhici karta inay dee xaamilo tahay wa qiila yukrahu qiila wuxuu leeyahay waa karaaha uun oo farqiga labada masalo udhexeeyana waxay leeyihiin xamligu waa caarid asalkiisu waa inaanu jirin tan horena masalada xaa'ilnimada asal ahayd inaanay markaa ilmasiin laakiin tan uurku waa caaridoo isaga markaa ixtiyaad ahaan ayuunbuu markaa istibraa u samaynayaa dhowr masale ayuu markaa halkaa imaamu nawowi tasixu tambiiha iyo asawi tadkirihiisa ay markaa ku qabanayaanoo waa annahu in qaala inxidtumaa xayda taluqataa biru'yati ma addam waa masaladii hore ee markaasuu ina soo yidhi haddii uu yidhaahdo inxidtumaa xayda masaladaasuu markaa leeyahay hadduu sidaa yidhaahdo waxay ku furmayeen dhiigga aragtidiisa wa annahu in qaala in kunti xaamilan kaana istibraa'uhaa bixayda hadduu yidhahdo xaamil haddaad tahay ina xayd istibraheedu wuxuu noqonayaa xayd wa annahu in qaala in kunti xaamilan lam yaxrum watuha mucaamaladeedu ee ma xaaraantiniman weyso dhowrkaa masalo ayuu inoo qabtay wain qaala hadduu idhaha in kunti xaylan haddaad tahay mid aan uur lahayn faanti taaliqu waad furan tahay walam yakun istabra ahaa mana ay istibriya hubsasho kuma samaynin qabla dalika xaruma waduhaa inuu la mucaamalado xaalana xataa yastabri'a bialaaati aqraa'in waqiila biuhrin waqiila bixaydatin marka kana tasicu tanbiihanna iyo tasiran waxay raacayaan markaa nuskadii ibnu rifca oo in kaanat in kunti xaamilan kaana istibraa bixayda buu yidhi faidaa baana markuu caddado annaha xaa'ilun inay markaa xaa'il tahay ah xagga hoose xaamil buu ka odhanayaa korkiisii hoostiisaan wada soconin waqaca talqa ayaa dhacaya wax tusiya maa madaana ee min alaqraa'ina min alciddati ayaa loo ictibaarin fa in baana hadduu caddaado annaha iyadu kaanad xaamilan inay xilligaa uur lahayd xalla wadaha waa xalaal oo ayada dee inaan uga dalaaqeedi dhicin baa cad wain kaana habaada wain kaana hadduu yahay sabra'aha hadduu ubsaday xalla waduha fi lxaali waa bannaan waqiila waxaa laa yaxilu xalaal ma noqonayo xataa yasta'nifa alistibraa'a ilaa istibri uu bilaabo ee wain qaala hadduu ilaha in kunti xaamilan faanti taaliqun xaruma waduha ayaa xaraan xataa yastabri'aha waqiila waxaa la yukrahu waa karaahowna waa la yidhi yacnii mucaamaladeedaasi wain qaala hadduu yidhaahdo in kaana fii jawfiki haddii calooshaada dakaru mid labi ku jiro faanti taaliqun dalqa waad furan tahay wain kaana unhaa hadduu calooshaada mid dhadii ku jirana faanti taaliqu dalqatayni laba dalqood baad furan tahay fa waladta dakaran wa unhaa mid labiya mid dhadii oo mataanaa bay dhashay taluqa alaadan bay furmi ee wain qaala hadduu yidhaahdo in kaana fii jawfi in kaana maa fii jawfiga dakaran hadduu ahaado faanti taaliqun dalqa waxaad furan tahay dalqada ayaad furan tahay wain kaana hadduu adoo unhaana maalinta taaliqu dalqatayni fa walada dakaran unhaa bay dhashay lam tadluq ma furmayso waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo waxa calooshaada ku suganay hadduu lab yahay waxaad furan tahay hal dalqo haddii uu dhadigana laba dalqaad furan tahay buuhi dabeetana labadiiba way dhasho mataanaa daruqa alaaan saddex bay furmi oo labadiiba waa lahay dee mid labna waa dhasho hal dalqaa ku xidhay dee labadiina waa yacani dhadigiina waa dhashay oo labaa ku xidhay oo saddex ba saasay kaga socdeen haddii uu yidhaahdo laakiin sidaa si ka duwanoo uu yidhaahdo wax alla waxa caloosha kugu jiroo dhami hadduu yahay mid lab hal dalqaad furan tahay haddii waxa caloosha ku jira oo dhammi dhadig yahayna laba dalqaad furan tahay oo labiyo dhadig ba ay dhasho lam tadluq ma furmayso lianno dee wixii oo dhammi dhadig ma wada noqonay ama lab ma wada noqon ee waa kan labadiiba wada noqday waxaanu isagu ku xidhay inuu waxoo dhammi lab noqdo ama waxoo dhammi dhadig wada noqdo ayuu ku xidhay wain qaala hadduu yidhaahdo in kaana hadduu ahaado maa fii jawfika waxa calooshaada ku suganay dakaran haddii dakar iyo markaas mid lab uu yahay fa anti adigu taaliqu waad furan tahay dalqa wain kaana hadduu ahdo unhaana fa anti taaliqu dalqatayni baad furan tahay fa waladda dakaran unhaa bay dhashay taluqa alaaan saddex bay furmi ee wain qaala hadduu ilaha in kaana hadduu ahdo maa fii jawfiki in kaana maa fii jawfiki in kaana fii jawfiki way kaa horan in kaana maa fii jawfiki waxa calooshaada ku jiro nimi dakaran hadduu yahay fa anti taaliqun dalqatan hal dalqo ayaad furan tahay buu yidhi wa in kaana unhaa hadduu waxa calooshaada ku jiro oo dhammina markaa dhadig yahayna faanti taaliqun dalqatayni fa waladda dakaran unhaa bay dhashay lam tadluq ma furmayso wain qaala laha hadduu ku idhahda idaa tallaqtuki marhan kufra fa anti taaliqun uma qaala laha wuxu uhi anti taaliqu waad furantay waya madkhuulun bihaa waana gabadhay sarkeen taluqa dalqatayni bay furmaysaa wain kaanad hayra madkhuulin mid aanay sarag hadday tahayna taluqa dalqatan bay furmi ee wain qaala hadduu ilahay in dakhalti daara fa anti taaliqu waad furan tahay ثم قال وحول إذا طلقتك فأنت طالق فدخلت دار بقش وقع طلقة هل طلقة كلها يوم ما دعي wuxuu sheekhu hadduu haweenaydii ku yidhaahdo marka aan ku furo waad furan tahay furiin buu furiin ku xidhay dabeetana haweenadii bu ku yidhi anti daaliq waad furan tahay waana haweenay is arkeen daluqa dalqatayni bay furmioo miliyinshahanay ku furmaysaa hadda weli waan ku furay mid kalena sifadiina ayay ku furmaysaayoo markaan ku furo waad furan tahay buu ihi tii munajasada ahayd way dhacaysaa tii mucallaqada ahaydna waa dhacaysaa haddii ay tahay hayra madxuulin bihaa mid yacni aanay is arkin daluqa dalqa tan inshaha ayuunbay furmaysaa tii kale sifadu kuxilma furmayso dee talay ku baayintayba haddii uuse yidhaahda daarta haddii aad gasho waad furan tahay kadib ayuu yihi idaa tallaqtuki fa anti taaliqun daartii bay gashay waqaca dalqatun dalqa ayuunbaa dhacaysoo tii lagu xidhay daarta geliddeeda oo shardigeedii baa la helay tii tacliiqu ma dhacaysoo dee sifadeedii ayaan la helin ilaa wuxuu yidhi markaan ku furo ayaad furan tahay iminkana muu furine tacliiqii hore ayuunbaa markaa xasilay oo ay ku dhacdo wain qaala lahaa hadduu ku yidhahdo idaa talaqtu maraan ku furo fa anti taaliqun oo uma qaala lahaa uu ku yidhaahdo anti taaliqun walxaliya iyaduna madkhuulun bihaa ay tahay daluqa dalqatayni bay furmi ee wain kaana hayra madkhuulin bihaa daluqa dalqatan ayay furmi ee wain qaala hadduu yidhahdo in dakhalti daara haddaad gasho fa anti taaliqu waad furan tahay uma qaala wuxuu ihi kadib intaa idaa talaqtuki maraan ku furo fa anti taaliqun fa dakhalati daara ay gasho waqaca dalqa dalqadan munajasada unbaa dhacaysaa daqdada lagu xidhay dukuulkubaa dhacaysaan leeyahy wain qaala hadduu idhahdo idaa waqaca calayka talaaqii fa anti taaliqun uma qaala wuxuu uhi in dakhalti daara fa anti taaliqun fa dakhalat daara waqaca dalqataani ayaa dhici ee wain qaala hadduu yidhaahdo kulamaa tallaqtuki markastoon kufro fa anti taaliqun uma qaala wuxu uhi anti taaliqun waqaca dalqataani baa dhici wain qaala hadduu yidhahdo kulamaa waqaca calayka talaaqii fa anta taaliqun uma qaala lahu wuxuuhi anti taaliqun daluqa halaadan saddex ayay markaa furmi waxau sheekhu leeyahay halkanna haddii uu yidhaahdo idaa waqaca calayka talaaqii furigaygu markuu kugu dhaco fa anti taaliqu waad furan tahay intaa kadib buu wuxuu yidhi in dakhalti daara fa anti taaliqun dabeetana daartii bay gashay waqaca dalqataani baa dhacayaoo midi waxay ku dhacaysaa geliddan ta kalena waxay ku dhacaysaa dee dalaaqa dhiciddiisa weli markuu dalaaqay kugu dul dhaco waad furan tahay dee dalaaqii waxaan ku dul dhacay sifadii tacliiqa weeye haddii uu yidhaahdo kullamaa tallaqtu markastoo kufra fa anti taaliqun dabeedna wuxuu uhi anti taaliqun buu yidhi mar kastoo gura waad furan tahay kadib buu uhi anti taaliqun laba dalqa dhacaysaa labadaa dalqa waxa weeye midi waa tan inshaa guri waan ku furay ta labaadna waa ta sifadii la helayoo mar kastoo ku furo waad furan tahay tii saddexaad ma dhacayso oo dee tii labaad baa dhacday tan labaad isagu muuridina way dhacday oo tacliiqii bay ku dhacday halkaasay maraa ugu kala gooday hadduuse yidhaahdo markastoo dalaaqaygu kugu dhaco fa anti taaliqun uma qaala lahaa anti taaliqun daluqa alaaan saddex ayay furmi markaa eeg waanku furay iyo markuu kugu dhaco way kala saarayaan oo masele marka inuu leeyahy markastoo furinkaygu kugu dhaco waad furan tahay kadib ayuu yihi anti taaliqun daluqa alaaan may furansa midi waa inshaaga labana waa tacliiq oo markay tani furanto labaadna tii saddexaadna way furmaysaa ilen dalaaqii baa ku dul dhacaye laakiin taa uruu yidhi mar kastoo kufro waad furan tahay kadibna anti taaliiqun buu yidhi laba ayuunbaa dhacayoo taa inshaaga iyo tan kale ku xidhnay tii saddexaad ma dhacayso oo dee muu furin isagu ee tan labaad tacliiqunbay ku furantay wain qaala hadduu yidhaahdo in dakhalti daara fa anti taaliqun uma qaala wuxuu idaa tallaqtuki fa anti taaliqun fa dakhalat daara waqaca dalqa unbaa dhici wain qaala hadduu ihaha idaa waqaca calayka talaaqii fa anta taaliq waad furan tahay uma qaala wuxuuhi in dakhalat idaara fa anta taaliq waad furan tahay fa dakhalat idaara igisha waqaca dalqa taani unbaa dhici wain qaala hadduu yidhaha kullamaa tallaqtugii marka soonku furo fa anti taaliq waad furan tahay uma qaala wuxuu anti taaliqu waqaca dalqa taani baa dhici wain qaala hadduu yidhaha kullamaa waqaca calayka talaaqii fa anta taaliqun uma qaala laha wuxuu guhi anti taaliqu taluqa halaaan markaana saddex ayay furmaysaa wain qaala hadduu yidhaahdo liarbaci niswa afar dumara hadduu ku yidhahdo ayatukunna tiini waqaca calayhaa talaaqii uu ku dhaco fa sawaaxibaatuhaa tawaariiqu kuwa saaxiibadeed waa furan yihiin uma qaala liixdaahunna wuxuu ku yidhi anti taaliq waad furan tahay taluqna alaaan alaaa saddex bay furmi ee wain qaala hadduu yidhaha idaa xalaftu bitalaaqiki markaan ku dhaarto fa anti taaliq waad furan tahay uma qaala laha wuxuu kuyihi in kharajti min adaari haddaad ka baxdo ow in lam takhruji haddaanad bixin ow in lam yakun haadaa kamaa qultu ama kamaa qulti arrinkaas siaad tihi hadduu noqon saan idhi fa anti taaliqun taluqat waa furmaysaa wain qaala hadduu yidhaha idaa talacat ishamsu ow jaaa alxaaju fa anti taaliqun lam tadluq ma furmaysa xataa tadluca ashamsu ow yajiia alxaaju ama xaajigu u yimaado waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu afar dumara ku yidhaahdo ayatukunna waqaca calayha talaaqii mid kasta oo uu furinkaygu ku dhaco saaxiibadaheedu waa furan yihiin ayaa dabeedna middood buu wuxuu ku yidhi anti taaliqu waad furan tahay buuli waxay furmayaan markaa kuwii kale alaaan alaaan ayay furmayaan malay dayin dumar ay sarkeen leanno dalaaqa mid waxa uu dalaaqa mid ku dhacay wuxuu mid walba ku ridayaa dalqa dalqadaasi markay mid walba ku dhacdana dee saaxiibadaheedii markaas dalqad buu ku riday ayagana waa saddex mid waliba saddex bay markaa furmi eeg tani markaa wuxuuhi ayatukunna waqaca calayha talaaqii fa sawaaxibaatuha tawaaliqu markaasuu midkood ku yihi anti taaliqu waad furan tahay ayagii markaa waxay furmayaan saddex saddex oo dhammaantood saddex saddex bay furmayaanoo tan middaahi mid kasta wuxuu ku ridayaa dalqo dalqadaasi markay mid walba ku dhacdana dalaaqii haddana saaxiibadaheedii baa mid walba dalqa dalqada ay ugu dhiciyo saasay markaa afartiba markaa ay ku furmayaan dalqa dalqada saddex saddexaa dalqadood lianna dalaaqa alwaaxidati yuuqicu calaa kulli waaxidatin minhuna dalqa wawquuca haadihi dalqa calaa kulli waaxidatin minhuna yuuqicu dalaaqa calaa sawaaxibaatiha wahuna alaatun fatadluqu kulli waaxidin minhuna alaatan wa halkaa uu markaa tacliilkaa uu intaa idinku tacliilinayo haddii uu se yidhaahdo markaan ku dhaarto idaa xalafti bitalaaqiki dalaaqaa markaan ku dhaarto fa anti taaliq waad furan tahay dabeedna wuxuu ku yidhi an in kharajti min adaari haddaad daarta ka baxdo ow in lam takhruji haddaanad ka bixin ow in lam yakun in lam yakun haadaa kamaa qult ama kamaa qult arrinkaas sidaad tiri ama saan hadduu noqon fa anti taaliqun daluqaad way furmaysaa markaa dalqadii xarafka lagu xidhay ayay markaa furmi leannu dalaaqeedii buu ku dhaartay xalfiganna waxaa laga wadaa asalka hortoo dhaari dee ilaahay baa lagu dhaartaa alxalfu bitalaaqna wuxuu farax ka yahay in dhaarta ilaahay lagu dhaarto dhaarta ilaahay lagu dhaaranayaana waa saddex arrimood unbaa looga jeedaa in la yidhaahdo manci oo cid baa wax loogu diidayaa ama xafi oo cid baa wax loogu boorrinaya ama waa tasdiiqu khabaroo waxaasi inuu saa yahay ama waxaasi inaanu saahayn baa lagu dhaaranayaa markaa tan furiinkana waa sidaas si lagoo iminka markuu leeyahay in kharajti min addaari haddaad ka baxdo waa manci in lam takhrujii haddaanad bixinna waa xafi cala alkhuruuj in lam yakun hada kamaa qultu waa taxqiiqu lkhabarkii yacni waxbuu ku xaqiijinaya faanta taluqat waa furmaysaa markaa waa halka ay markaa sheekh islaam ibnu taymiya rag badanoo mucaasiriini iyo ragba horeba ay qabaan haddii uu ninka ku idhaahdo haddaad baxdo haddaad waxaa samayn weydo haddii waxaa saa noqon waayo waad iga furantay ee furriinna aanu uga jeedin laakiin doonaya waxan inuu kaga joojiyo ama waxa inuu ku yeelsiiyo uu doonayo tacliiqii ma noqonaysa furriinku ku dhacayay halka jumhuurtu dee ay qabaan inuu markaa ku dhacayo ayagu waa dhaar bay qabaan markaa kafaaratulyamiin baa lagu yeelanayaa haddaba waa in qaala idaa talacat ishamku waxa weeyaan hadalkani wuxuu daba socdaa hadalkaa hore ee idaa xalaftu bitalaaqiki haddaan ku dhaarto fa anti taaliqun markaasuu lihi in kharajti min addaari oo in lam takhruji halkuu kaa ka odhan lahaa markuu yidhi idaa xalaftu bitalaaqiki ayuunbuu yidhi idaa talacat ishamsu ow jaa'a alxaaju fa anti taaliqu waad furan tahay waxaanay ahaydoo koraya idaa xalaftu bitalaaqiki fa anti taaliqun lam tadluq ma furmayso oo imminka meeshii dhaari dee ma taallo waa tacliiq caadi xataa tadluca ashamsu ow yejia alxaaju inta cadeed uga soo baxaysa ama xaaji uu ka imanayo qofka xaajiga ah ma furmayso oo imminkaa tii dhaar ma aha oo tacliiqii ku furmi mayso wain qaala liarbaci niswa hadduu ku yidhaahdo ayatukuna toodii waqaca calayhaa talaaqii uu ku dhaco fa sawaaxibaatuhaa tawaaliqu waa furan yihiin uma qaala liixdaahuna anti taaliqun buu idhi daluuna alaaan alaan saddex saddex bay furmi wain qaala hadduu yidhah idaa xalaftu bitalaaqika haddaan ku dhaarto fa anti taaliqu waad furantay uma qaala lahaa wuxuu ku yidhi weyn in kharajti min addaari haddaad ka baxdo ow lam takhruji haddaanad bixin ow lam yakun haada kamaa qultu ama kamaa qulti saad tidhi fa anti taaliqun taluuqaad way furmaysaa wain qaala hadduu yidhaahdo intaa kadib idaa xalaftu bitalaaqikii fa anti taaliqun markuu yidhi baa wuxuu dabadeed yidhi idaa talacat ishamsu markay cadeedu soo baxdo ow jaa alxaaju fa anti taaliqu waad furan tahay lam tadlu ma furmaysa xataa tadluca ashamsu ow yejiya alxaaju wain kaana lahu cabidun wanisa masaladani waa masalaayin manhaajkiina ku marnay laakiin khilaafkan uu geliyey aanu in badan gelinin laakiin masaa'ilkan afarafarta dumar iyo intooda badan maynaan arag wain kaana low cabiidun wa nisaa'un baa u sugnaaday fa qaala wuxu uhi kulamaa tallaqtu imra'atan wallahu aclam markaa inoogu joogo